laba maalin ka hor waxaa weerar baxalnimaa ku qaaday gacankudhiigli halkan ku xihay sidaad arkayseenba laba gabdhood miduna dhimatay miduna ay dhaawacantay dhowr toorrey ku dhiftay miduna dhimatay waxaana la jooga caawa noo yimid ahalkii iyo walaalihii gabdhahaas iyo waalidkii iyo saygeydii iyo dhammaan waxaan la wadaagnay marka gacankudhiiglihii inuu gacanta soo ku soo qabanay inagoo ka kaashanayna saraakiil badan ka baxsan gobolka banaadir ee uu cararay waxaan leenahay waalidkiina ha ku raalli ahaadaano allahana u naxariisto intii dhimatay waa la qaybsanaynaa xanuunka iyo dhibaatada ay u geysateen qof kastoo sharciga ka carartana meeshay u carartana waa uga horeeya meesha ay ka tegaysana waa uga daba jirya marka waxaan leenahay ka cararidu ku saari maydo cid kasta waxaan annaguna uga mahad celinahay howciidab saraakiishiina la shaqaysay annaguna waxaynu haddii ka hortag ahaa wayaan ka dabatag dhaba inay noqdaan aan jecelnahay waxaan leenahay sharciga cid ka dhuuma kartaa ma jirto cid ka weynuna ma jirto isagaa lagu weyn yahay in la waafajiyo sharciga annaguna gacanta hay-adaha ku shaqada la gaarsiino ku salimno annagaana laga raba haddii alla yidhaaho